iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba iyo labaatanaad ee luukos yuudas khiyaanadiisa waxaa soo dhowaatay iiddii kibistii aan khamiirka lahayn oo la odhan jiray kormaridda markaasaa wadaaddadii sare iyo culimmadii waxay dooneen si ay u dilaan isaga waayo dadka ayay ka baqeen markaasaa shayddaanku wuxuu galay yuudas kan iskariyot la odhan jiray isagoo ka mid ah tirada laba iyo tobanka markaasuu tegey oo wuxuu la hadlay wadaaddada sare iyo madaxdii askarta si uu ugu gacan geliyo goortaasay farxeen oo kula heshiiyeen inay lacag siiyaan wuuna oggolaaday oo wuxuu doonayey goor wanaagsan inuu u soo gacangeliyo intii dadka maqnaayeen diyaargarayskii cashadii ugu dambaysay waxaa timid maalintii iidda kibista aan khamiirka lahayn tan la leeyahay in neefka kormaridda la gowraco markaasaa ciise wuxuu diray butros iyo yoxanaa isagoo ku leh taga oo kormaridda inoo soo diyaargareeya aan cunne waxay ku yidhaahdeen xaggee baad doonaysaa inaannu ku diyaargarayno wuxuu ku yidhi bal eega goortaad magaalada gashaan waxaa idinla kulmi doona nin ashuun biyo ah sita isaga raaca oo ka dabagala gurigu galo waxaad ninka guriga leh ku tidhaahdaan macallinkii wuxuu kugu leeyahay meeday qowladdii martidu oo aan xertayda kula cuni doono cashada iidda kormaridda wuxuu idin tusayaa qowlad weyn oo sare oo goglan halkaa ku diyaargareeya markaasay tageen oo waxay heleen siduu u sheegay oo cashada iidda kormaridda way diyaargareeyeen cashadii ugu dambaysay goortii saacaddii timid ayuu fadhiistay isaga iyo rasuulladiiba markaasuu wuxuu ku yidhi aad baan u doonayey inaan cashadan iidda kormaridda idinla cuno intaanan xanuunsan waayo waxaan idinku leeyahay mar dambe tan ma cuni doono ilaa ay ku dhammaystiranto boqortooyada ilaah dhexdeeda markaasuu koob qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu yidhi kan qaata oo qaybsada waayo waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed anigu midhaha geedka canabka ah kama cabi doono ilaa ay boqortooyadii ilaah timaado kibisna wuu qaaday oo goortuu mahadnaqay ayuu kala jejebiyey oo iyaga siiyey isagoo leh tanu waa jidhkaygii laydiin bixiyey waxaan xusuustayda u sameeya sidaas oo kale cashada dabadeed koobkuu qaaday isagoo leh koobkanu waa ahdiga cusub oo dhiiggayga aawadiin loo daadshay laakiin eega gacanta kan i gacan gelinaya miiskay ila saaran tahay waayo wiilka aadanuhu waa baxayaa sidii loo gooyey laakiin hoog waxaa leh ninkaas gacangelinaya markaasay waxay bilaabeen inay dhexdooda isweyddiiyaan midkood waxaan yeeli doona weynaanta runta ah dhexdoodana waxaa ku jirtay dood ku saabsanayd midkood lagu tirinaya inuu ugu weyn yahay markaasuu ku yidhi qurumaha boqortooyadu ay u taliyaan iyaga kuwa xukun ku lehna waxaa la yidhaahdaa wanaagfalayaal idinkuse sidaas ma ahaan doontaan laakiin kan dhexdiinna ugu weyn ha noqdo sida kan yar kan u sarreeyaana ha noqdo sida kan adeega waayo keebaa weyn ma kan cuntada u fadhiyabaa mise waa kan adeega miyaannu ahayn kan cuntada u fadhiya aniguse sida kan adeega ayaan idin dhex joogaa idinku waxaad tihiin kuwa ila sii joogay markii lay jirrabayey waxaan idin yeelayaa boqortooyo sida aabbahay iigu yeelay si aad wax uga cuntaan oo uga cabtaan miiskayga oo boqortooyadayda ku jira oo waxaad ku fadhiisan doontaan carshiyo idinkoo xukumaya laba iyo tobanka qolo oo israa'iil butros dafiraaddiisii horaa loo sii sheegay simonow simonow ogow shayddaanka ayaa ku doonay inuu kuu haadiyo sida sarreen laakiin waan kuu baryootamay si aannu rumaysadkaagu u baabi'in adiguna goortaad hadaysantid walaalaha adkee markaasuu wuxuu ku yidhi sayidow diyaar baan u ahay inaan kuu raaco xabsiga iyo dhimashadaba isaguse wuxuu ku yidhi waxaan kuu sheegayaa budrosow maanta diiqu ciyi maayo ilaa aad saddex kol difirtid inaad i taqaan wuxuuna ku yidhi goortaan idin diray kiishad la'aan iyo qindila'aan iyo kabala'aan wax ma u baahnaydeen waxay yidhaahdeen maya waxba markaasuu ku yidhi laakiin haddeer kii kiishad qabaa ha qaato sidaas oo kalena qindi ha qaato kii aan midna qabinna dharkiisa ha iibiyo oo seef ha iibsado waayo waxaan idinku leeyahay waa inuu igu dhammaado qorniinkan leh waxaa isaga lagu tiriyey sharcilaawayaasha waayo waxa igu saabsani dhammaad bay leeyihiin markaasay waxay yidhaahdeen sayidow bal eeg laba seefood ayaa halkan yaal e wuxuu ku yidhi waa ku filan tahay ciise wuxuu ku tukaday beer gedsemaane markaasuu baxay oo buur saytuun tegey sidii caadadiisu ahayd xertiina waa raacday markuu meeshii joogay ayuu ku yidhi tukada inaydnaan jarribaadda gelin markaasuu intii dhagax la tuuro ka durkay uuna jilbo joogsaday oo tukaday isagoo leh aabbow haddaad doonaysid koobkan iga fogee hase ahaatee doonistaydu yaanay noqon taaduse ha noqoto markaasaa waxaa samada kaga muuqatay malaa'ig isaga xoogaynaysa isagoo aad u xanuunsan ayuu dadaal ku tukaday dhididkiisuna wuxuu noqday sida dhibicyo dhiig ah oo dhulka ku dhacaya goortuu tukashadiisii ka soo kacay ayuu xertii u yimid oo wuxuu arkay iyagoo caloolxumo la hurda markaasuu ku yidhi maxaad u hurwaddaan kaca oo tukada inaydnaan jarribaadda gelin ciise waa la qabtay intuu weli hadlayey bal eeg waxaa yimid dad badan oo kii yuudas la odhan jiray oo laba iyo tobanka ka mid ahaa ayaa hortooda socday wuxuuna u soo dhowaaday ciise inuu dhunkado laakiin ciise wuxuu ku yidhi yuudasow ma waxaad wiilka aadanaha ku gacangelinaysaa dhunkasho kuwii ag joogay goortay garteen waxa dhici doona waxay yidhaahdeen sayidow seef miyaannu ku dhufannaa markaasaa midkood wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo dhegta midigta ka gooyey laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi sii daaya markaasuu dhegtiisa taabtay oo bogsiiyey kuwa u yimid waxa weeye wadaaddadii sare iyo madaxdii askarta oo macbudka iyo waayeelladii waxaa ciise ku yidhi ma waxaad iila soo baxdeen seefo iyo ulo sidaan tuug ahay goortan maalin walba macbudka idinkula jiri jiray gacmo iguma aydnaan soo taagi jirin laakiin tanu waa saacaddiinna iyo xoogga gudcurka butros waa dafiray ciise markaasay isagii qabteen oo kaxeeyeen oo wadaadkii sare gurigiisa ayay geliyeen laakiin butros baa meel fog ka daba socday oo goortay barxadda dhexdeeda dab ka shideen oo ay wada fadhiisteen ayaa butros dhexdooda fadhiistay laakiin gabarh baa intay aragtay isagoo dabka iftiinkiisa fadhiya aad bay u dayday oo tidhi kanuna waa la jiray isagii isaguse waa dafiray oo ku yidhi naag yahay anigu garanba maayo isagii waxoogaa yar dabadeed qof kale ayaa arkay oo yidhi adiguna midkood baa tahay butros baase yidhi nin yahow anigu ma ahi goortii saacad dhaaftay mid kale ayaa adkeeyey isagoo leh run weeye kanuna waa la jiray waayo waa reer galiili laakiin butros wuxuu ku yidhi nin yahow anigu garan maayo waxaad leedahay kolkiiba intuu weli hadlayey diiqii baaciyey markaasaa rabbigu soo jeestay oo butros eegay butrosna wuxuu xusuustay hadalkii rabbiga siduu ku yidhi maanta intaannu diiqu ciyin saddex kol ayaad i dafiri doontaa markaasuu dibadda u baxay oo aad u ooyey ciise waa lagu kajamay oo la garaacay nimankii ciise qabtay way ku kajameen oo garaaceen oo intay indhaha ka xidheen ayay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen noo sheeg yuu yahay kan kugu dhuftay wax badan oo kalena ayay ku lahaayeen iyagoo caayaya ciise oo wadaaddadii sare hor taagan kolkuu waagii baryey waxaa ururay waayeelladii dadka oo ahaa wadaaddadii sare iyo culammadiiba oo waxay isagii geeyeen shirkoodii iyagoo leh haddii aad masiixa tahay noo sheeg wuxuuse ku yidhi haddaan idin sheego ma rumaysan doontaan haddaan idin weyddiiyona iima jawaabi doontaan laakiin hadda dabadeed wiilka aadanuhu wuxuu fadhiisan doonaa midigta xoogga ilaah markaasay waxay wada yidhaahdeen haddaba miyaad tahay wiilka ilaah wuxuu ku yidhi waad tidhaahdeen inaan ahay markaasay yidhaahdeen maxaannu markhaati weli ugu baahan nahay waayo qudheenna ayaa afkiisa ka maqalnay